Isniinta toddobaadkan ayaa Maraykanka iyo waddamada deriska la ahba waxaa si weyn loo hadalhayaa in la arki doono qorrax madoobaad qorraxda ayaa qorrax madoobaadkeeda waxa ay timaadaa marka bisha ay kala dhex gasho dhulka iyo sidoo kaleeto qorraxda taasi oo keento ah inay madoobaato qayb ahaan ama gebi ahaanba sida saynisku uu dhigayo inkastoo diinta islaamka si ka duwan sidaasi loo fasiro toddobaadkan qorrax madoobaadka dhici doona ayaa waxaa laga sii digayaa bulshada inay indhaha si toosa ugu fiiriyaan qorraxda marka qorrax madoobaadka ay timaado iyadoo warbaahinta maraykanka iyo guud ahaanba caalamka intooda badan laga sheegayo sida saameynta ay ugu yeelan karto waddamadan deriska ah haddaba xaliimo nuur waa ku-xigeenka madaxa iskuulka sare ee derin high school ee ku yaala gobolka maine waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxyaabaha sababo qorrax madoobaadka qorax madoobaadka waxay dhacdaa bisha markay daboosho qoraxda saasna markay dhacdo inta badan cirka dhan mugdi uu noqdaa hadeertaana midda abriil oo sideedda dhacayso waxaa waaye saddex boqol sano a haddana sugayna mid oo saanoo kaleeta inay dhacdo areadeena especially north america waa tahay maxaa ugu badan ama ugu wacan oo keena qorrax madoobaadka sideedaba waxaa waaye wax oo phenomenon natural phenomenon wax la dhaho dacdimaa ee qoraxda iyo iyo bisha ee inta badan ay is agmaraan ay isdhaafaan marna waxaa dhacda qoraxda iyo bisha markay isdhaafaan bisha aa dabooleyso ama ka hor ha dabooleyso qoraxda markaas markay dhacdaa dhahaa solar eclipse marka tan jidkan oo from texas to maine saddex boqol sane haddana qaadanaysaa inaa aragno gudaha maraykanka cabsi weyn ayaa jirta sida horeyba aan usoo sheegay oo la hadalhayo in qorraxda aan si toosa loo fiirinin haddaba waa kuway gobolada ay mari doonto qorrax madoobaadkan oo ay saameyn doonto waa kan faadil sheekh maxamed oo barta culumta siyaasadda deganna minneapolis saara waxay leeyihiin warbaahintu isniintan hadda ingu soo aado julaan raalli ka noqdo oo bishan hadda abriil ay tahay sideedeeda ayaa waxa uu leeyahay saacaddu markay tahay koowa duhurnimo iyo afartan daqiiqo oo duhurnimo ah waxaa dhici doonaa qorax madoobaadka waxay leeyihiin wuxuu ka bilaaban doonaa mexico wuxuu mari doonaa xagga maraykanka sida dallas iyo maine oo kaleeto magaalo gobolada la dhaho kadibna wuxuu ugu beeyay xagga canada ilaa wuxuu ku dhammaan doonaa bay leeyihiin xaggan iyo badda loo yaqaano atlantic ocean loo yaqaano waxay ku leeyihiin marka intuu socon hayo waxay ku qiyaasaan shan iyo labaatan shan iyo shan iyo labaatan second ilaa thirty second bay ku qiyaasaan wax aada u siweyn maayo oo sekondo u guddahayo dhinaca culimmada diinta markii la eego diinta islaamka waxaa shacabka lagu wargeliyaa in ay salaad tukadaan haddaba maxay tahay salaadaha wakhtigan laga rabo dadku inay tukadaan ama sidee ayaa looga doonayaa inay ilaahay ugu dhowaadaan oo ay u ducaystaan imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa oo ku yaala minneabolis ayaan isla khadka telefoonka ku weydiiyey su-aashaasi iyadoo kooban islaamka wuxuu qabaa markii xadiis waxaa jiro nabiga ala slam dhowr xadiisaa jirta lakin waa soo koobaya axaadiistaas marki laisku celceliyo micnahooda waxa waaye ilaahay qorax madoobaadka ilaahaa sameeyo wuxuuna u sameeyaa ilaahay caalamka awooddiisa inuu tusiyo caalamka waxaa la leeyahay qoraxda anaa maamulo markaan rabo aan bedelayaa xaaladda ay ku sugan tahay awoodda intaas way marka dadkaa lagu cabsigelinayay rasuulku wuxu yhi alay salaam yuqawifu allahu bihimaa cibaadahu oo micneheeda ee tahay addoommada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxaa lagu cabsigelinayaa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala la tusinaya waxaad awood leedihiin ma lahan awoodda ilaahay waa tan cabsada ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay markii arrintan oo kale ay dhacdo dadka kow salaad salaad badan inay tukadaan laba inay ducaystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambaysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala haddaba saynis ahaan maxaa ka dhalan kara dadka marka ay fiiriyaan xilliga qorrax madoobaadka mar kale xalimo nuur bacdimaa hadeertaa aniga assistant principal ahay impactka ugu weyn oo inta badana waaridiyooyinka ugala hadlo waxaa waaye ilmaha way jecel yihiin qorax madoobaadka inay fiirsadaan ee arkaan inta badanna ilmaheena marka ugu horeysa waay ee waxaan arkayaan marka impactka ugu weyn waxaa qofka adduunsa haysanin qorax madoobaad okyaalo oo specialized ah solar eclipse classes la dhaho hadduuse qofka wadanin uu fiiriyo qorax madoobaadka waxay keeni kartaa qofka inuu noqdo indhoole ama damage badan inay indhahooda gaarsiiso marka waaridka waxaa la taliyaa iyo ardaydeena iyo macalimiinta mar walba isniintan cunigaada inaad u sheegtid ama adi xataa qof weynaad oo tahay waa mucjiso maasha allah oo oo ilaahay keenay inaada adiga indhahaado saas ah adooda haysna solar eclipska inaad fiirisid gudaha dalka maraykanka waxaa jira madxafyo laga qaybin doono ookiyaalaha loo yaqaano solar eclipse glasses kuwaas oo loogu talagalay inay dadka ku fiiriyaan qoraxda haddii qofka uusa haysaninna waxaa warbaahinta qaarkood ay ka digayaan oo u sheegayaan inuu dhulka fiiriyo amaba ay guryaha dadka ku jiraan faadil sheekh maxamed ayaa leh mar kale waxaa jirta wacyigelin weyn oo dadka loo sameynayo xaqiiqatan wacyigelin fara badan baa warbaahinta ama ha noqoto kuwa social media ama ha noqoto kuwa warbaahinta waaweyn oo shirkadaha telefishinada oo kaleeto raadiyaasha oo laga warbaahinaya oo laga dadka laga wacyigelinaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo saharaay dadka u sheegayaan waxaa kamid warbaahintu oo leeyihin marka aad fiirinaysid ood rabtid arrintan taariikhiga inaad fiirisid waa inaad xirataa okuyaalaha magaciisa loo yaqaano solar eclipse glass la dhaho maaha okuyaalo kasta oo la xirto oo kuwa maaragtay oo la xirto maaha waa okuyaalaha khaaska inaad soo gadatid so haddaad rabtid aad ka qayb qaadato oo maaragta dadka daawanhaya aad noqotid waa inaad okuyaalaha dalbatid oo inkastoo ad wakti uu yaryahayba inaad marka okuyaalaha dalbatid ood haystay noqonaysaa haddaadan haysanin warbaahintu waxay leedahay ka fiirso ama ka digtoono arrinta ayada inaad fiirso waayo waxaa dhici karta inuu indhahaada uu damage soo gaarsiiyo ama uu dhaawac u geysto marka waa muhiim qofka fiirinhaya okuyaalaha la dhaho solar eclipse glass la dhaho
sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ayay ahayd markii sidan oo kale gobollo ka mida maraykanka oo magaalada washington d c ay ku jirtay uu ka dhacay qorax madoobaad markaasi oo boqolaal dada ay safaf dhaadheer u galeen ookiyaalaha solar eclipsiga ee loogu talagalay in qoraxdaasi lagu fiiriyo inay ka qaataan madxafka hawada iyo cirbixiyeenada ee ku yaala bartamaha magaalada washington d c